marka kaa mumaysiga ama sariya ama majnuunka wax yarka laga waa in la edbiyaayo waxaan laga joojiya walaa yuxaddu lama xadayo biasalkii lama xadayo biqadfi lwaladi wain safara haba hooseye hadday islaantii ama odaygii haddii ilmihiisi uu qadfo oo zina iyo wax ku sheego islaanta uu ka erlayiyo kelay ay tidaahdo lama xadayo markaa sidii aan looguma dilaynba hadday dee qudhaba ka jiraan falxuru amaanuuna siddeetan weeye waraqiiquna arbacuuna waa afartan xadkii ayuu haddaba halkan sheekhu inoo galo wuxuu idhi falxuru xorkaa wax qadfay xadduhu amaanuun xadkiisu waa siddeetan fajliduum amaaniina jalda siddeetan jeedal ku dhuftay baa ilaa yidhi kuwaa dadka iska ceebaynaya iska caya markhaati la iman waayaan walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wax markhaatiyana ha u aqbaleen waraqiiq kii addoonkaana arbacuuna afartan ayaa isna lagu dhufanayaa oo kii xorta ahaa ayaa dee masalan niski uu yahay waana qur'aankii oo la khasoo ijmaac lagu khasisay qur-aanku dee amaanuuna unbuu sheegay markaa ijmaaca ayaa khasisay waalmaqduufi ka la qadfayna shardigiisu waxa waya alixsaan ixsaan baa shardiga wa sabaqa fi licaani licaan baanu inoogu soo horomaray waxau sheekhu leeyahay kan maqduufka ahee la qadfay marka la xadaya ka qadfay alixsaan ixsaan baa inuu muxsan yahay baa la shardi waladiina yarmuuna almuxsanaat baa leelay haddaba ixsaankii muxuu yahay waa sabaqa fii kitaabi licaan wuxuu ixsaanku ku imanayey ayaa inoogu soo hormaray oo halkaasaa wuxuu inagu soo yidhi muxsanku waa qofka xorta ah ee mukallafkaee baaliqee caaqilkaa ee muslimkaa cafiifun an can waطin yuxaddu bihi ee weliba aan ku dhicin galma lagu xado oo xaaraana aan hore ugu dhicin horena aanu zinaysanin ayaa la yidhahdaa markaa hadduu sabi yahay hadduu waalan yahay qofka laaqadfay ama uu sabi yahay haddii uu gaal yahay haddii qof hore u zinaysto waxaanba lagu yaqaano horeba loo xaday uu yahay qofkii qadfay markaa la xadi maayo walow shahiida hadday ka markhaatkaan arbacatun duuna arbacatin afar wax ka hooseeya bizinan ka markhaatkiyo xuduu fi lasari waa laxadi kada arbacu niswatin iyo wa cabiidin iyo wa kafaratinna waa la mid cala almadhabi haddaan qabanno ee walow shahida waaxidun calaa iqraarihi hadduu ka markhaati kaca falaa maya waxau sheekhu leeyahay hadday ka markhaati kacaan afar wax ka yari saddex nin baa ka markhaati kacay bizinan ayay ka markhaati kaceen saddex baa anaga arkayn xuduu fi lasari waa la xadayaa saddexdii baa iyagaa siddeetankii jeeda lagu dhufan maxaa yeele cumar ayaa wuxuu xaday saddex muqiiro binu shucba ku markhaati kacay zino sida bukhaari warinaya mana khilaafin markaa axad saxaabadii ka midi midda labaad haddii dee dhowrkaa laga daayo waxay u noqonaysaa dadka in wax laga sheego taaniga asax adharka ka hor jeeda wuxuu leeyahay may lama xadayo maxaa yeele markhaati bay u yimaadeen nimankani wax ceebayn umay imanine dee markaa in nimankaa la garaaca meesha ma qabata bu isagu leey waxaa kaloo sheekhu uhi kada arbacu niswatin wa cabidin wa kafara afar dumara oon markhaatiga dee zinada gelaynin addoommo dad gaariya hadday ka markhaati kacaan iyagana waa la xadi cala almadhabi maxaa yeele mar haddii aanay shahaadadoodii markhaatigoodaba loo aqbalaynin oo ehelkii ka markhaati kicilaaba aanay ahayn dee qadafuun bay u jeedeen walow shahida waaxidun calaa iqraarihi haddaba mid baa ka markhaati kacoo yidhi aniga isaga ayaa igu yidhi waan sinaysta falaa xadda markaa kaa isaga waxada laguma leh ila isagunbuu wax ka sheegaya walow taqaadafaa hadday isqadfaan falaysa taqaasan isu qisaasasho maaha ee walow istaqalla hadduu la kelibaa almaqduufu kii la qadfay bilistifaa'i oofsashadii lam yaqaci lmawqica meeshii xadku dhacayay dhici maayo wuxuu sheekhu leeyahay haddii ay isqadfaan laba shaqsi waad zinaysatay iyaa zaani ayuu yidhi sudhi yaa zaani isna ka hor keenay oo midba midkii kale ayuu ka horgeeyey falaysa taqaasan kaasi isu qisaasho maaho la odhan maayo way isu qisaasteen oo way kala goosteen la odhan maayo xad midkooda ka kale xadkiisa ku dhici maayo ee mid waliba wuxuu leeyahay inuu ka kale xadda ayuu leeyahay maxaa yeelay dee waxaa qisaastu ay timaada markay jinsiga iyo sifaduba iswaafaqsantay labada xadna xagga sifaan isma waafaqsanaa oo dee kan qaadifka iyo kan la qadfay baan xagga tabardaraanta iyo xagga awood badnaanta iyo aan isku mid ahayn markaa kollayba isku mid noqon maayaan walow istaqala almaqduufu bilistifaa'i kii la qadfay ayaaba oofsashadii la keliyoobay oo isagu siddeedankii jeedaal ku dhuftay lam yaqac ilmawqica ma dhacayo meeshii maxaa yeele xadka ogiddiisu dee imaamka ayaa leh marka waa la dayn intuu ka bogsanayo deedna waa la xadi markaa waxaa kala sheegaan culimmadu masalan dadka hadday is caayaan masalan qof hadduu qof caayo waxa u bannaan bay kii la caayay dee isna intuu ku caayay inuu ku caayo le ilaahi baa yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa xumaanta abaalmarinteed waa xumaan la mid a laakiin inuu aabbihii iyo hooyadeed dee u tallaabo u gaadho ma aha rasuulku sala sl uxu labada qof ee iscaayaa waxay yidhaahdaani ka bilaabay ayaa dembigiisu aday maa lam yactadi lmadluum haddii aanu kii dulmi la dulmiyey aanu isagii taraarin oo aanu wuxuu doono ku hadlin dee waxaa markaas lagu caayana waa waxaan been iyo qadaftooni ku jirin yaa daalim iyo axmuq waxyaalahaasoo kale ayuun baa la isku odhanaya xayle waxaa la wariyey in zaynaba ay caaisho cayday markaasaa rasuulku ku yidhi cay buu idhi addayntii ku dheh dabeetana waa qaabisho oo aad bay ula hadashay ilaa ay candhuuftii ba ka qalashay markaasaa rasuulka wejigiisu aad oo iftiima sida abu daawud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan wallahu aclam kitaabu qaطci sariqati xadidda goynteedii ayuu kitaab yahay macnaha tuugga marka uu waxado ee gacanta la goynayo axkaamtii ku tacalluqaysay ayuu halkan nooga hadlayaa markaa kitaabu sariqa ayaa ka wanaagsanaan lahaa isagoo yidhaahda oo qadciga ka dayay siduu zinadaba uga daayey markaa sariqa iyo saraqa intaba waa la yidhaahdaa luq ahaan waa akhdulmaali khufya waa maal hoos ahaan loo qaato ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waa akhdu maalin khufyatan dulman min xizi milihi bishuruudin ta'ti waxa weeye maal loo qaato si qarsoodiya oo weliba dulmi ah shaygaa meesha shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyana laga qaato iyadoo shuruud gaarana loo eegayo waxaa u asalaa aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay waasaariqu waasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa tuugga waxaday iyo tuugadda waxaday labadaba gacmahooda gooya baa ilaahay yidhi oo intaa hore ee kafka ayaa laga goynayaa jazaan bimaa kasaba iyadoo lagaga abaalmarinayo waxa ay sameeyeen waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi laa tuqdacu yaddu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacida lama goynayo tuug gacantiisa ilaa diinaar afar meelood loo qaybiyey meeshii wax gaadha iyo wax ka sii badan mooyaan waxaa kaloo rasuulku xadiidku yihi lacana allahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqdacu yaddu wayasraqu lxabla fatuqdacu yaddu allah lacnada tuugga xabad ukuna ayuu xadayaa gacantaa laga jarayaa xadhig ayuu xadayaa gacanta ayaa laga jarayaa marka xadiida ku soo aroortay aad iyo lixaad bay u badan tahay nin abulcalaa almacari la odhan jiray oo shareecada ka yar shakisnaa ama sindiiq ahaa ayaa gabay tiriyey uu markaa ku shaki gelinayo shareecada ama uu ku durayo wuxuu markaa yidhi yadin bikhamsi miiina casadin wudiyat maa baaluhaa qudicat fii rubci diinaarin tanaaqada maa lanaa ila sukuutu lahu wanastajiru bimawlana min alcaari wuxuu hi gacan bikhamsi miiina casadin wudiyat shan boqol oo dahab ah lagu diyeeyey oo magteedu bimacnaa ay ahayd shan boqol oo dahaba maa baaluhaa qudicat fii rubci diinaar maxaa rubcu diinaar loogu gooyey macnaha shan boqol oo dahaba siday magteedu u ahaydnaa marka geela la waayo waataynu qadiim soo maraynay alfu diinaar alfu diinaar baa loo guraya aw itnaa cashara alfi dirham ama labiiyo toban kun oo dirham qoladii reer fidada ahayd qolada kalena waxay u guurayeen buu yidhi kun diinaar markaa dee gacantuna ilay nisfidiyay hayde shan boqol oo diinaarba halaa kaga soo hagaagaya markaa wuxuu ihi gacantii haddii la jaro shanta boqol ee diinaar magteedu ahayd maxaa loogu gooyey rubucu diinaar aad bay u kala fogyihin buu ihi tanaaqada ma lanaa ila sukuutu lahu waa wix iska hor yimi buu ihi oo inaanu ka aamusna mooye wax kale nooma sugnaanin wanastajiru bimawlana min alcaari ilaahay baanaanu ceeb ka magan gelayn waxaas waa ceebe nin alqaadi cabdilwahaab almaliki la yidhaah ayaa u jawaabo wuxuu ihi عز الأمانة أغلها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري ذلقا أي خيانة لا يضحي عزقا أمانة مركي قعنت أمانة لا يضحي إيه اللي قوحد قد بعزقا إيه شرف دا أمانة إيه لا يضحي بغالي كان يقول قعنت أو قارسيي مكتا هذه شنب قلو دينار ذلقا خيانة أي لا يضحينا خيانة إيه مركي أيضو ay dee khiyaano samaysayna waa rakiis bay noqoto arbucu dinaar baa lagu jaray ilaahay xikmadiisa markaa fahnayu sheekh ibn al-jawzi leela ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi lama kaanad amiina kaanad hamiina falama khaanat haanat buuli markii gacantu ay mid aamina ahaydna qaali bay ahayd markii iyadu khiyaano ay samaysay jeebada dadka ay u dhacdayna dee iyadaa sharafdii iska qaaday markaa sidaa u kala faham buu yidhi wadda waataynu meelo kaleba ku soo maraynay haddii masalan isha konton weeyaan haddii ay xurumaadka dada ku tacadido oo ay meelahaa ka eegto daaqadaha oo deetan la finiinoo dhash laga siiyo dee waa hadur yushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubihi goynta waajibitaankeeda filmasruuqi kala xadaya umuuran ayaa loo shardiyaa alawalu kownu rubucu diinaar waa inuu diinaar rubuci yahay khaalisan oo khaalis oo saafiya ow qiimatahu ama qiimihiisa waa inuu yahay ee walow saraqa hadduu xado rubucan sabiikatan masbuukan oo markaa kaa aan la jarjarina oo laa yusaawii rubucan aan goynaynin rubuc madruuban oo la jarjaray falaa qadca goynimo jirta filaa saxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa goynta waajibitaankeeda fi lmasruuq macnaa kala xaday arkaan buu leeyay waa masruuq iyo saariq iyo sariqa waa masruuqo waa kaa la xaday iyo sariqa xadid iyo saariq iyo kii xadaye markaa wuxuu sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa markay goynta gacan goyntu ay waajibayso maalka masruuqa ah ee la xaday waxaa loo shardiyaa arrimo waxaa ugu horreeya kownuu rubuucu diinaar waa inuu diinaar afar loo qaybiyey waa inuu qiimihiisa yahay iyo wax ka sii badan حيث حديثك واتين تلوين لا تقضع يد سارق إلا في ربع دينار فساعدا دينار ربعي وحكا سيبادنا ينبا لقو قوينيا وعقلو شرعي ربع دينار كاسي خالصا إنو يهمد خالصه الله الشيليو يعني صافئة ربع الدينار ذهب صافي وينو يهي maxay ilay ka maqshuushka ay wax kale ay ku dhex jiraan dee rubuc diinaar xaqiiqa maaha aw qiimatahu ama qiimihiisa waa in rubucu diinaar yuu ahaanin ama qiimihiisa waa inuu yahay waa in rubucu diinaar qiimihiisa u noqonaya marka haddaba xadiidka uu rasuulku yidhi allaha lacnado saariqa wuxuu xadayaa xabadu kuna markaasaa gacanta laga jari wuxuu xadayaa xadhigu markaasaa gacanta laga jarayaa waxay yidhaahdeen qaar baa yidhi waxay ahaayeen baydadan ukun caadiya maahae wax kale ayay ahayd xadhigganna bimacnaa xadhig dirham iyo udhigmayeybu ahaayo kadoonyaha lagu xidhay iyo qaar baa yidhi qaarkoodna waxay yidhaahdeen may waxaa loo jeedaa siduu u wadwada ee xabaddaa ukuntaa iyo ugu meeraysanayo oo xadhiggii ahayo waxaa ayumu marka dambe wax weyn gelaya markaasaa dabeedna loo dheeraynaya waxa uu sheekhu uhi walow saraqa rubucan sabiikatan haddii uu xado rubuc dinaara sabiikatan masbuukan si rubcu sifo ugu noqdo yani waxaa lagu awilayaa masbuuk oo mudakara haddii uu ahado rubuc sabiika macnaa masbuugahoo aan isagu mid la jarjaray oo la darbiyey oo lacag ahaan laga dhigay aan ahayn oo aan la jarjarinay sidiisii markaa isaga kuusan ayuu xaday laa yusaawii rubuucan madruuban oo aan markaa leekaanaynin rubuc madruubahoo markaa la jarjaro ee dee wixii lacagtiiya laga dhigo ee la nidaamiyo aan rubuc u dhigmaynin falaa qadca goynimo jirta filasaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay diinaar marka la leeyahay dee waa makaa madruubka ah ee la darbiyey weeye mar haddii aanu madruubnimo ku gaadhaynin rubuucu dinaar haddaanu ku gaadhaynin xaggan sabiikanimadiisa waxba laga eegi maayo falaa qadca fi lasax daniguna wuxuu leeyay xagga wasanka umaa la eegaya waa lagu goynaya walow saraqa hadduu xado danaaniire ayuu xaday dannahaa fuluusan uu fuluus u malaynayay oo laa tusaawii rubucan rubacaan gaadhaynin utica waa la jarayaa wakadaa hawbunna waa lamid rasunna oo baadi ah oo fii jaybihi tamaamu rubuci inuu ku sugan yaho jayda uu ka jaahil noqday sida sax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu shardi ma aha ninkan uu xadayaa inuu og yahay waxaanu xadaya nisaab inuu gaadho shardi ma aha mar haddii aynu sidaan nidhi hadduu xaday buu idhi danaaniir ayuu xaday dannahaa fuluusan uu isagu islahaa waxa weeyaan waa qadaadiici kale oo iska naxaasiya waxaasee danaaniir maahee oo iska fuluustaa kale laa tusaawi rubucan wuxuuse waa fuluus aan qiimaheedu rubuc gaadhaynin dee wixiina danaaniir bay noqdeen ila rubcu dinaar baana lagu jarayey qudica waa la jaray ninkaa gacanta oo maxaa yeelay dee sariqa iyo tuugo inuu shaygan xadaabuu qastiyey iyadana rubuc dee waaba ka badatay markaa malihiisa iska uu ku gafayna waxba la eegi maayo wakadaa hawbun rathun waxaa isna la mida buu leeyay maro baaliya rathun bimacna alkhaliq albaali marada baaliga rathun la yidhaha maro baali ah haddii uu xado oo uu iska garanayo inaanay rubucu dinaar gaadhaynin ayuu iskala buculi tan iska calabso fii jaybina tamaamu rubuucin jeebadan waxaba ugu jira qiimaheeda intii ka harhsanayd ee rubuca dinaarka ay ku noqonaysay ayaa ku jira xoogay baaba ku jira jeebaddeeda rubucu dinaarkii ay ku buuxsanaysa macal qiimaheeda marka lasoo jahiilow ka saariqdinaw ka xaday waa la goynaysnaa sila saxe haddaan qaban maxaa yeelay nisaab ayuu dee ka saaray meeshii lagu ilaalinayo isagoo tuugo u jeeda dee hadduu ka jaahil noqday shaygan masruuqa waxaa jinsigiisa hadduu ka jaahil noqdayna waxba ma raadaynayo markaa fii tamaami fii jaybihina maradaa jeebkeena tamaamu rubucin ayaa ku sugan marka qiimaheedii la eego ayaa rubuca intii dhammaystiraysayna jeebadda ayay ugu jirta iyadoo lacagnimoa oo jahidow iska saaray qiina waa ka jaahil fila sax haddaan qabana isna waa la jaray walow akhraja haddii uu bixiyo nisaaban buu min xirdin ka bixiyey maratayni laba jeer fain takhallala hadduu soo kala dhex galay cilmulmaaliki ninka maaligaa ogaantiisu hadday soo kala dhex gashiyo way icaadatu lxirzi xirziga soo celintiisu faalikhraaju thaanii sariqatun ukhraa weeye wailaa haddi kale qudica waa la jaray fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay nisaab iminka nisaabka nisaabu sariqa marka le waa rubcu dinaarkii nisaabkii xoolaha arkiisa gadaa u qaadan waxau sheekhu leeyahay haddii uu nisaab saaro bimacnaa rubucu dinaar ayaa min xirzin shaygaa meeshii lagu ilaalin jiray buu ka saaray maratayni laba jeer mid kastaaba labada jeerba wuxuu saaray in aan rubucu dinaar noqonaynin marka la isu geeyana waa isku rubucu dinaar waxau sheekhu leeyahay fain takhallala hadduu soo kala dhex galo cilmulmaaliki maaligi ogaantiisii masala markii horuu saaray buu maaligii ogaaday isagoo maaligii lahaa ogaaday buu haddana mar labaad saaray waicaadatlxirzi waxaa soo kala dhex galay maaligii ogaaday oo xirsigii sidiisii ku celiyey masalan hadduu sanduuqii wax kala baxay buu sidiisiibuu sanduuqii u xidhay intuu markii hore jebiyey ayuu markii dambe ogaaday maaligiio markaasuu xirsigii sidiisii ku celiyo uu xidhayba ama albaabkii wuxuu uga soo galay buu iska xidhay haddii ay soo kala dhex gasho labadaas aaridood maaligga ogaantiisa iyo xirsiga oo sidiisii lagu celiyey faalikhraaju thaanii saaridda labaad sariqatun ukhraa waa xadid labaad waa tuugo labaad markaa goyni ma jirto maxaa yeelay mid waliba waxay ka socantay tii kale wixii uu ku saarayna nisaab ma gaadhin markaa gacangoyni ma jirto wailaa haddii kaloo cilmiga maaligu aanu soo kala dhex gelin maaligii aanu ogaanin xirsigiina aanu ku soo celinin ee intuu markii hore waxoogay la baxay uu la tegay buu arkay inay yartoo isuu ku soo noqday maaligii oon weli ogaan xirsigina sidii uu kaga tegay u ballanqan yahay ayuu ku soo noqdo kula baxay qudica waa la jari fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay dee mar unbaa laga soo qaadayaa mar haddeen xirsigii laguna celinin maaligina aanu ogaanin kaanahu uu mar keliya ka wada saaray ayuunbaa laga dhigayaa maxaa yeelay qofka ficilkiisu dee ficilkiisa wuu ku dul dhismaa lanna ficil alinsaani yambanii calaa ficli ficilkiisu ficilkiisa wuu ku dul dhismaa ficilka qof kale ayaanu ficilkiisa ku dul dhismaynin walow naqaba hadduu dalooliyo wicaa'a xindatin weel qamadi yaa waxay ku jiraan iyo naxwaa wixii la mida ayuu dalooliyey fansaba waxaa shubmay dabeed nisaabun udica waa la jari fila saxiixa saxaddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay shardi ma aha tuugada ninkan saariqa ahi inuu nisaabka isagu naf ahaantiisa u qaata waxba shardi ma aha mar haddaynu sidaan nidhi wuxuu leeyahay sheekhu hadduu dalooliyo weel ay ku jirto xinto mase ama arabixili ama qamadil weel raahis ku jiro ama gadbad ayuu dalooliyey wanaxwaa waxay la mida dee jirikaan saliidi ku jirtuu dalooliyey fansaba waxaa shubmay dabe nisaabun nisaab ayaa shubmay macnaha in rubucu diinaar qiimihiisu noqonayo ayaa ka shubmo daatay qudica waa la jari fila saxiixa xaddaan qabanno maxaa yeelay nisaab buu dee qofkani xaday meeshii lagu ilaaliyey buu ka xaday wax shubahayna uguma sugna taaniga asaxa ka hor jeedaana wuxuu leeyahay waargoynimo jirto shaygani sababtiisa ayuu ku baxay dee sababtuna waa shay iska daciifa mar haddaanu ninku isagu la bixin yaynaan gacanta ku goynin buu leeyahay markaa qowlkaa hore ayagoo ku soconaya laqzibaa bay sameeyaanoo halkaa gogaalaysiyaal bay ka sameeyaanoo waxay idhahdaan lanaa shaksun waxaanu leenahay qof qudica bisariqatin tuugo gacanta loogu jaray walam yadkul xirzan walam yaakud maalan kaasoon xirzina gelin xoolana qaadanoo haddana gacantii laga jaray markaa dee meeshii isagu ma gelin isla markaa mana qaadanin haddana gacantii baa la gooyo dee waa masaladan aynu dul taagannahay walow ishtarakaha hadday ku shuraakobaan fii ikhraaji nisaabayni laba nisaab saaridooda ayay ku shuraakobeen qudica waa la jari wa ilaa haddii kale falaa la jari maayo waxau sheekhu leeyahay shardi ma aha saariqu inuu mid keliya yahay eeha wuxuu leeyahay haddii ay laba saariq oo dee qaangaad ah oo mukallaf oo qaanga mukallafiin ahi haddii ay ku shuraakoobaan fii ikhraaji nisaabeyn laba nisaab laba rubcu diinaar wax noqonaya ayay wada saareen qudica waa la jari maxaa yeelay mid waliba dee nisaab ayuu xaday mar hadduu mid waliba nisaab xaday waa la jarayaa wailaa haddii kale oo kan la saaray laba nisaab hadduu ka yar yahay oo laba rubucu diinaar nisfu diinaar aanu isla gaadhaynin fala la jari maayo midkoodna maxaa yeelay dee mid waliba nisaab ma xadin midkoodna nisaab ma xadin walow saraqa khamran hadduu xado iyo khinziran doofaar wa kalban iyo ay wa jilda maytatin oo bilaa dabqin magdina falaa qadca goyni ma jirto ee fain balaqa hadduu gaadho inaaulkhamri nisaaban hadduu gaadho qudica cala saxiixi saxiix haddaan qabanna waa la jari walaa qadca goyni fii tumbuurin bahalkaa kamankaa la tunto gacan lagu jari maayo wanaxwi wixii la mida waqiila waxaa la in balaqa mukasaruhu jajabkiisu hadduu nisaaban gaadhayo qudica waa la jari qultu waxaan inawawi haddaanay ahaaniya ayaa asaxu sixo badan waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa shaygan masruuq ah ee la xadayo ee gacanta la isku goynaya shay muxtaramo xurmale inuu yahay mar haddaan sidaan nidhi ninkii hadduu xado uu saaro khamran ayuu saaray wakhinziiran doofaar ay markaa gaalo meel ku xahaysatuu la dhacay wakelban ay buu kaxaysay wala mid la kaydaystay ba ahaadeen waljilda maytatin harag maytoo bilaa dabqin aan la magdiin ayuu xaday falaa qadca goyni ma jirto maxaa yeele waxaa la soo sheegay dee xoolo maaha waxaan maal muxtarama inay yihiin bay ahayde muxtaram maaha maal maaha bilaa dabqin markuuna leeyahay haragga magdin la-aan haragga madbuuqa isagu waa xoolo oo waa lagu jarayaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay weelka khamrigu weelkaa khamrigu ku jiray hadduu nisaab gaadhayo oo isagu weel ahaantiisa uu nisaab u goynayo qudica cala saxiixi waa la jari maxaa yeelay nisaab ayuu xaday oo xirzigii lagu ilaalinayay buu ka xaday wax shubhaana kuma leh weelaykaadii ku jirto oo kale hadduu qofku xado dee waa lagu jiraya biitifaaqi alculamaa kana waa la mid bay dhahay oo dee kaadi kama liito taanigule wuxuu leeyahay maya oo war waxaan in la daadiyaabaa markii horeba aynu ku amranayno dee laynooga baahnaa markaa mar haddii waxaan daadintiisa layna faray waxba yaa ninkaa halkaa gacangoynaya aanay uga imanin maalku weelkaa ugu jiray siduu doonaba ha ahaadee shubho ayay noqonaysaa waxaa kaloo sheekhu uhi walaaqaad caafii dumbuurin dumbuurku waa ka mankanay tuntaan weliba kaa dhinaca intuu u wen yahay iyo sidaa u samaysanaya dhinaca kalena u dheer weeye ay markaa faraha ku garaacaan kaasaa dumbuurka la yidhaahdaa kaawa naxwiya wixii la mida ay garaacayeen ee saliibkii iyo sanamkii iyo la midka ahaa ee qofka ila sharcigaa marka hore bayna faray waxaan in la jejebiye e lagu goyn maayo qofkii hadduu qaato maxaa yaele macsiyada dee wixii lagu gaadhiyay suulinteedu waa shay manduubaho shubho markaas ayay noqotay xadkii reebtaa dhiil baa wuxuu leeyihin balaqa mukasaru hadduu gaadho burburkiisu misaabar hadduu gaadhayo xadhiggiisa iyo waayirkiisa yar iyo looxiisa yar iyo waxaa haddii laysu geeyo laydha bal meelaha lagu nabnabto haddii uu nisaab gaadhayo udica waa la jari ninkaa gacanta waa lagoyn maxaa nisaab ayuu de xilsigiisii ka xad nawaabi baa wuxuu leeyahay qultu waxaan ihi athaani asaxu kan ayaa sixo badanoo qowlkan ayaa saxiixa ah kan ayaa markaa isagu toosan ayuu leeyahay shardiga labaad kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa milkan ligayrihi uu yahay ee falow malakahu hadduu ku mulkee biirhin dhaxal iyo wagayrihi qabla ikhraajihi min alxirsi intaanu meeshii lagu ilaaliye ka saarin ow ama naqasa fiihi can nisaabin buu ka nuqsaamay biaklin cunid ayuu kaga nusqaamay iyo wagayrihi lam yuqdac lama jarayo wakadaa in iddacaa milkahu hadduu sheegtana waa la mid calanasi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaynu ku soo dhex jirnay shuruudda shayga laxado ee gacanta qofka lagu goynayaa shuruuddiisii markaa shardigii u horreeyey waxaa inuu rubucu diinaar khaalisa iyo wax ka sii badan yahay halkana kii labaad buu sheekhu inooga gelayaa ee wuxuu leeyahay waxaa shardi ah marka shay qofka lagu goynayo gacanta shaygaa uu haday kownuhu milkan ligayrihi waa inuu yahay milki iyo hanti cid kale ay leedahoonu isagu lahayn waa inuu yahay marka haddii aynu sidaa nidhi masalan ninku hadduu xoolihiisa xado xoolihiisiioo masalan cid kale u haysay ama waaba rahan buu ahaa amaba waa kiraysnaa wuu haday amaba dee qof baa u hayey kiibuu u soo dusoosee tuugta ayuu u qaatay kaa markaa gacanta la jari maayo maxaa yeelay waxaana u haday waa milkigiisii markaa kownuhu milkan ligayrihi waxa uu haday ee gacanta lagu goynaya waa inuu yahay milki cid kala leedahay waxaa kaloo haddaba sheekhu yidhi haddii uu milkiyo shaygii uu haday buu mulkiyey biirtin wagayrihi wuxuu ku mulkiyey dhaxal amaa kayrkii ayuu ku mulkiyey uu iibsaday qabla ikhraajihi min alxirsi isagoon ka saarin meeshii xirsigii meeshii shayga lagu ilaaliyey isagoon ka saarin ayuu abu dhaxal u helay ama uu iibsadayba ama ma milkina naqasa fiihi xirsiga dhexdiisii ayuu can nisaabin kaga nuqsaamay isagoo xirsigii ku jira ayuu nisaabkii ka nuqsaamayoo muxuu ku nuqsaamay biaklin dee cunid masalan dadkii lahaa ayaa dee qayb ka mida cunay wagayrihi oo masala dabbaa qabsaday oo wuu gubtayba lam yuqdac lama jarayo maxaa yeelay masalada hore aynu idhi markuu mulkiyo dee wuxuu soo saaray waxa weeyaan milkigiisii markanaynu nidhi ama wuxuu ku nuqsaamay cunid ama wax kalena dee nisaab soomuu saarin nisaab inuu soo saarana shardiguu ahaa waxaa kaluu sheekhu leeyay wakadaa in iddacaa milkahu hadduu sheegto qofkan saariqa ay waxaanuu xaday inuu isagu milkisan yahay uu milkigiisii yahay hadduu sheegtana waa la mid la jari maayo cala nasi haddaan qabanno dee milkigaana aanu u tiirinin tuugada kadib hadduu idhahdo intii aan xaday ee xaakimka loo geeyey baan milkiyey taasi ma soconayse eh milki ka horreeyey xadidda hadduu sheegto isna gacanta la goyn maayo maxaa yeelay markay markhaatiguna dee masalan sariqaduna markhaatiga ay ku sugantay ee isna saa sheege la goyn maayo maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu run sheegiyo shubha reebtaqa goyntii ayay noqotay dabe imaam shaaficina wuxuu idhi asaariqu dariif ayaa la yidhaa waa ninkaa dee fariidka ahee faqiih ahee iska difaacay ee goyntii qowl ayaa wuxuu leeyahay ama wej mukharaja ayaa wuxuu leeyahay maya waa la jaraya gacanta ninkaa milkigiisa sheegtay dee waxay noqonaysaa dariica nin waliba intuu xalaamo boodhaya anaa loo dabeedna waa la iskaga dhaqaaqaya dadku waxbaba isku reebi maayaan ayuu yidhi waxaa ise ku xambaaray waxa uu sheeganayo haddii ise kaleo aanu markhaati u soo taagin dee dariicay noqonaysaa dadku ay xoolaa iskaga dhacaan walow saraqaa hadday xadaan laba waddacaahu axaduhumaa midkood lahu isaga u sheegto ow ama lahumaa labadoodaba u sheego fakadabahu laakharu kii kalena beeniyo lam yuqdaci ilmuddaci kaa sheegtay la jari maayo waqudica alaakharu ka kalena waa la jari filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay hadday laba waxay xadeen maal laba nisaab iyo wax ka badan gaadhaya maalkaasay xadeen waddacaahu axaduhumaa maalkiibuu mid sheegtay oo yaala buuhi lahu isaga ayuu sheegay wuxu uhi anaa leh aw lahumaa ama labadooda bisha wuxu uhi labada yadaa wada leh ama aniga ayaa gaar isagale buuhi aw lahumaa ama labada yadaa wada leh buuhi fakadabahu laakharu kii kalena waa beeniyey wuxu uhi waxba kama jiraan malihid adugu ma wadalihin ayuu yidhi lam yuqdaci ilmuddaci hortu kaa sheegtay ee isaga intay xadeen le anaa le ama waynu wada leenahay la jari maayo waqudica alaakharu kii kale waa la jaraya fila saxiix haddaynu qabanno maxaa yeelay dee wuxuu qirtay kaa isaga la jarayaa inuu nisaab xaday wax shubhaana aanu ku lahayn laakiin kan kale mar hadduu milki sheegtay milkigiina suurtogel yahay la goyn maayo gacantii wain saraqa hadduu xado min xirdi shariikihi ayuu mushtarakan ka xaday falaa qadca goynimo jirto filadhari haddaan qabanno wain qalla nasiibuhu nasiibkiisu haba yaraadee waxuu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu xaday meel xirdiyahoo sharciyan meeshii wax lagu ilaalinayba wuxuu ka xaday min xirdi shariikihi kay wax wada lahaayeen masalan qasnadiisii iyo meeshuu wax ku ilaalinayey ayaa wuxuu ka xaday mushtarakan maal ay wada lahaayeen xoogay isugu jiray ayuu khasnadii intuu jabsaday la dhacay falaa qadca goynimo jirta filadhari haddaan qabanno wain qalla nasiibuhu ninkaa nasiibkiisu haba yaraado oo wax yarba shuraakaha ku ahaada ee la goyn maayo maxaa yeelay dee ninkani wuxuu ku leeyahay jus kasta xaq shaayica ayuu ku leeyahay jus kasta xaq shaayicoo ku fidsan ayuu ku leeyahay shubha ayay noqotay ahaaliu shardiga saddexaadna cadamu shubhatin fiih wax shubha ah waa inaanay ugu sugnayn falaa qadca goynimaaha nin bisariqati maali aslin iyo wa farcin iyo wa sayidin maalkooda xadidiisa lagu goyn maayo waladhanuha qaطcu axadi zawjayni laba isqaba midkood in gacanta la jari weeya bil aakhari ka kale xolihiisa hadduu xado waxau sheekhu leeyahay shardiga saddexaad ee shayga qofka gacanta laga goynayo loo shardiya waxa weeye cadamu shubhatin fiihi waa inaanu wax shubha ah aanu ku lahayn wax shubha iyo ismootiis iyo wakan waa inaanu ku lahayn shubhatulmilki waa inaanu jirin wax milki markaa shabaho u eg masalan dee maal mushtarak isaga cid kale ka dhexaysa ka xaday shubhatu faacil oo kale maal ayuu waxaanu u qaatay suuro sariqo isagoo moodayo inuu milkigiisii yahay ama milkigaasi ama farciisi yahay ama shubhatulmaxal oo masalan ibnigii oo dee maalkii asalkiisa xada ama asalkii oo maalkii ibnigiisa xada marka waa shubhatulmilki iyo shubhatulfaacil iyo shubhatulmaxal intuba way dhici karaan marka wuxuu leeyahay sheekhu mar haddaan saan idhi qofkaasi waa inaanu shubha ku lahayn ila in xadkana waxa la yudraw lxuduuda cala lmuslimiina ma stadactu war ka reeba oo shubhooyinka iyo waxyaalaha xuduudda ku reeba markaa la jari maayo buu leeyahay bisariqati maali aslin haddii uu asalkiisii waalidkiisii usuushiisii cid ka mida maalkooda hadduu yacani faraci xado lagu jari maayo wa farcin hadduu asalkii faraciisa iyo tafiirtiisa ilmo soo gelaya hadduu xoolihiisa xado lagu jari maayo maxaa yeelay dee waxay leeyihiin mid kasta maalkiisu wuxuu u yaallaa ka kale baahidiisa iyo xaajadiisa oo masala odaygii dee haddii baahiyo wuxuu yimaadeen waa waa waa inanka waa laga qaadayey odayga had inanka dex waa laga qaadayey markaa maalkoodii ayaa dee maalkaa isku jira layska nafaqaynaya mararka qaarkood ee mid walba xaajada iyo baahida ka kale laga gudaya ahaa wa sayidin hadduu addoonkii xada maalkii sayidkiisana isna la jari maayo dee maxaa yeele manfacadiisa ayuu mutay waladharu laakiin qadcu axadi zawjayni bilaakhar labada zawj hadday wax kala xadaan labada isqabaa hadday wax kala xadaan kaa xaday ka kale maalkiisa xaday waa loo jarayaa maxaa yeelay nikaaxani dee waa caqdi manfaco ku dhisanoo isagu ma raadinayo xadka reebiddiisa si ijaaradii oo kale waman saraqa qofka xada maala baytilmaali ayuu xaday in furisa haddii maalkaa loo gooyey lidaa'ifatin koox laysa huwa minhum aanu ka mid ahayn qutica waa la jari wailaa haddii kale fal asaxu annahu isagu in kaana lahu xaqun hadduu filmasruuqi ugu sugan yahay ka maali masaalixaba weeyaane wa ka sadaqati ma weeyaane wahuwa isaguna faqiirun weeye falaa maya wahuwa faqiirun falaa maya wailaa haddii kale qutica waa la jari waxau sheekhu leeyahay qofka xada qofka muslima ee xada maala baytilmaali baytulmaalka iyo bangigaa dadka muslimiinta ka wada dhexeeya iyo khasnada dadka muslimiinta xoolaheeda qofka xada bal waad eegi buu leeyo tafaasiil baa ku jirta in friza haddii loo jaray oo loo gooyey oo loo soocay farzul aswaat masalan waa tirinta haddii macnaha loo soocay oo loo saaray lidaa'ifatin koox haddii loo saaray kuwa qaraabada masaakiinta iyabaa loo saaray laysa huwa minhum daa'ifadaa iyo kooxdaa loo saarayna ka mid maaha isagu daa'ifada iyo kooxdaa ama masaakiinta usha ama fuqarada ama dawilqurbaha ka mid maaha isagu qudica waa la jari maxaa yidhi wax shubha kuma le kaa wa ilaa haddii kale oo maalka daa'ifo looma jarine ee waa maalkii waa isku wada jiraan fal asax wuxuu leeyahay sheekhu asaxu waxa weeye asaxu waxa weeye ha in kaana lahu xaqun fi lmasruuq haddii uu ku leeyahay maalkaa uu xaday hadduu xaq ku leeyahay waaba maal masaalixda loogu talagalay dadka muslimiinta ah oo masala dadka fuqarada baa loogu talagalay iyo masaalixda iyo danaha dadka muslimiinta ah wa ka sadaqatin waaba sadaqaba wa huwa faqiir isna waa nin baahan ama waa nin deesan falaa yuqdacu lama jarayo lama jarayo maxaa yeelay markuu maalku maal masaalix yahay dee xaq buu ku leeyahay qaniba ha ahaadee markan kalena dee waabu mutayba mar hadduu faqiir yahay ama nin qaamaysan uu yahay wuu mutay sidaasaan loogu goynaynin wa ilaa haddii kale wax xaqa kuma leh wax xaquu ku leeyahay ma jirto qudica waa la jari oo dee shubhadii baa meesha ka baxday waalmadhabu madhab waxa weeye qaطcuhu in lagu goynayo bibaabi masjidin masaajidka albaabkiisa wa jidcihi iyo tiirarkiisa iyo kuwa waxa dusha laga saaray haya la xusrii gogoshiisa maya wa qanaadiile iyo tiriyo tusraju la shido wal asaxuna qadcu in lagu goynayo waa bimawquufin mid la waqfay wa ummu waladin iyo umu walado saraqahaa uu xaday naa'imatan iyadoo hurda o majnuunatan ama iyadoo waalan waxau sheekhu leeyahay madhabku waxa weeye in qofkii muslimkaa lagu jarayo hadduu albaabkii masaajidka fujisto wa jadcihi jadciguna waa kuwaa dee saqafku uu saaran yahaye qoryaha markaa sidaa u dhararan ee saqafka ama jingid ama hayo weeye iyo tiirarkiisa iyo wixii la mid a iyaga hadduu xado waa lagu goynaya maxaa yeelay albaabkan waxaa loogu talagalay dee inuu ilaaliyo tiirkan waxaa loogu talagalay camiridii iyo hayntii baa loogu talagalay wax shubhaa uu ku leeyahayna ma jiro laa xusri hadduu xado laakiin iyada xasiirka iyo cawiha hadduu xado loo diyaariyey isticmaalka iyo wixii kale la goglanayay wa qanaadila tusraju haddii uu hado masalan tiriyo ama faynusyadii lagu shidaya iyada gacanta lagu jari maayo yacni waa tuugo oo iyada tuugo maaha maaha waxa weyn waa tuuga wixii laakiin tuuga gacanta lagu gooyo ayaanay noqonayninoo dee waxaani masaalixda muslimiinta ayuu u wada yaalay xaq buu ku leeyahay sii baytulmaalkii oo kale marka gacantii lagu jari maayo alraabicu ka afraad kownuhu muxrazan waxa shardiya in la ilaaliyey oo maxaa lagu leeyahay bimulaaxadatin awrid aw xasaanati mawdicihi ama meesha uu yaalla adkaanteeda fain kaana bisaxraa'a hadduu ku sugan yahay meel bannaan ow masjidun ushturida waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin daymo daa'imideed ayaa la shardiyaa wain kaana bixusnin haddii meel uu ku sugan yahay la adkeeyena kafaa lixaadun daymo muctaadun oo laba caado yeeshay ayaa ku filan halkaa hore waxaan dhaafay sharaxeedii haddii masalan walasaxu qadcuhu bimawquufin haddii qofku uu shay mawquuf aho cid kale lagu waqfay shay cid kale lagu waqfay hadduu xado dee waa la goynayaa gacantii maxaa yeelay waa maal muxrazo dee cid kale leedahay ama aan nidhaahna waqa mawquufka milkigu ilaahay buu sugnay ama waa mawquuf ama waaqifkaana midkaan doonnaba aan nidhaahne dee ninkani shaqo kuma leh hadduu xadana asax waxa weeye in lagu goynaya gacanta umuwaladin saraqaha hadduu umuwalado gabadh umuwalado oo addoonu ka ilma dhashaday hadduu xado iyadoo naa'ima ama iyadoo majnuuno waalan iyadana gacanta waa lagu jarayaa maxaa yeelay qiime ayaa dee lagu magdhabayey haddii ay caaqilo tahay arkaysay soo jeedda ayada gacanta lagu goyn maayo kii xadayoo dee waxay karaysay inay iska difaacdo daba wuxuu sheekhu leeyahay ka afraad ee shuruudda shayga masruuq ah ee la xaday waxaa ka mida kownuhu muxraza waa inuu yahay mid la ilaaliyey oo shaygan ashyaada la midka ah meesha lagu ilaaliyo ee la dhigo shay lagu ilaaliyey waa inuu yahay qofka gacanta lagu goynaya ijmaac baa loo hayaa in shaygaasi uu yahay mid dhowran si ibnu mundir soo naqlinayo waxaan muxraz ahayna xoolaa lacag halkaa bannaankaa la yska dhigo o la yskaga tegey hadduu qofku qaato gacanta lagu goyn maayo waa inu wax la ilaashaday yahay laa qaطca fii shayin min almaashiyati ilaa fiima awaahu lmuraaxu wuxuu rasuulku yidhi lagu goyn maayo qofka xoolo ilaa wixii dee xeradu ay hoyso mooyaane maxaa yeelay dee waxaa ku jira meesha markaa khatar iyo dhibaato weyn ayaa ku jirta sidaa daraaddeed ayaa lagaga joojinayaayo goynta loo xukumay haddaba ilaalintaa iyo ixraasgaasi laba mid buu noqonayaa buuhi imaa bimulaaxada dee waa la dhowrayaa qof baa fiirsanaya oo shaygiisii eeganaya ow xasaanati mawdicihi ama cidima ilaalinaysae meesha uu ku jiro ayaa arag xasaana min ataxsiin bimacna almanc meeshaasaan meel la mari karayo aan ahayn markaa labadaa midun hadduu qofku ama shaygii dhowranayo ama haddii uu meesha u dhigtay ay adag tahay iyadana qofkii gacanta waa lagu jarayaa markaa haddaba xagga xirsigana waxa loola noqdaa xagga curfiga maxaa yeelay sharciga iyo luqada midnaba laguma xadaynin mar haddaan shaygana daabit aanu ku lahayn sharciga iyo luqada toona curfiga ayaa loo celiya masalan shayga la kala iibsaday kala qaadashadiisa oo kale curfigaa loo celinaya ixyaagii dhulkii la noolaynayay oo kale dee masalan kutubtu waxay amirtay hadduu ninku daar ka dhiganayo saynu horaba usoo marray dee waa inuu saqaf gidaar taagaayo wax saaraa dusha innaga maanta dee sees in la geliyo meelo qaar bay oodi ayu tahay ay u noqonaysaa ixiyeyn qofkii inuu ooto amaba seeskii baa u noqonaya markaasa ixiya iyo qabdigayo ayaa xirsiguna u noqonaya haddaba xirsigu waxay isku khilaafaan shan weji ayay iska khilaafaan shantaa weji waxa weeye xagga maalka way iska khilaafaan oo maalka wanaaggiisa iyo liidashadiisa dee masalan baaldi xashiishka lagu guro iyo mid macdan oo meel yaalla oo alaab kale isna lagu samaysto dee isku xirsi noqon maayaan mid waxaa laga yaaba qolqolkaasi inuu noqdo midna waxaa laga yaabaa in dee maqsin dambe iyo kabadh iyo wax lagu qufulo mooyaane aanu xirsi u noqonin meel kale markaa xagga maalka nafaas ahaan iyo khisa ahaan xisigu isku khilaafaa waxaa kaloo isku khilaafaa xagga beledka weynidiisa iyo dee tuugtiisa iyo khaymintiisa badidiisa waxaa laga yahay beledka dee iska caadiga iminka tuulayaasha oo kale dee tuugba ma joogo way iswada garanayaan oo haddaad go-aaga kaga sii tagta meelaha dhirta haddaad sii saarto waad ugu soo noqonaysaa laakiin meeshii laysugu soo wada galay dee haddaad ka jeesatood kale ama deg haddaad seexateed dushiisa la- dushaada laga qaadanaya marka xaggaana wuu iska khilaafaa waxaa kaloo iska khilaafaa xagga waktiga xagga waktiga dee mar ummaddu iska degan tahay oo iska amni jiro iyo maray iskula yaacday oo markaa dee iyadana isku xirsi shaygii noqon maayo xagga suldaanka awooddiisa iyo awood darradiisa haddii maamul adeegi jiro oo tuugta iyo khaayimiinta iyo dee ku guraya iminka maamullada jira dadka wanaagsan iyo kuwa ahludiinkaa iyo waxaasunbay eegtaan tuugta iyo waxaasina dee waaba kuwa meel walba fadhiya haystaa markaa xaggaana way iska khilaafdaayo haddii dee maamul caadilo oo tuugtii iyo khaayimiintii wuxumaa qabanayay iyo meel dee laysu wada dhacayo macalkii wax haystay iyo keen waxba haysan xaggaana way iska khilaafaysaa waxaa kaloo iska khilaafaysaa xagga habeenka iyo maalinta oo meel maalintii wixii wax xirsi u ahaa ayaan habeenkii u noqonaynin oo iyadana kitaabka inoo sheegi doona markaa haddaa wuxuu sheekhu yihi fain kaana bisaxraa hadduu ku sugan yahay meel bannaan meel bannaan ayuu ku sugan yahay ow masjidan ama masjid buu ku sugan yahay shaygaa la xaday mas- meel sa- saxro bannaan buu yahay ama masaajid buu yaalla ama wadu yaalla ushturidda waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin lixaad laaxada waa masderkeedi waa yacni eegmo joogto ah ayaa la shardiyaa in daymo joogto ah loo yeesho ayaa la shardiyaa maxaa yeelay sidaasaa curfi ahaan ay xilsi ku noqonaysaa waykara bixisnin haddii meel la adkeeye ay ku sugan tahayna oo masalan dee albaab la qufulay oo kale kafaa waxa ku filan lixaadun daymo muctaadun oo caado ah baa ku filan inay daa'imtaana waxba shardi maaha wa istiblun wa istablun xeladaa farduhu xirsu dawaabin weeye laa aaniyatin iyo wa hiyaabin maya wa carshatu daarin iyo wa sufatuhaa xirsu aaniyatin iyo wa hiyaabi bidlatin weeye laa xulliyin iyo wa naqdin maya waxau sheekhu leeyahay xirsiguna wuxuu isku khilaafaa shaygan la xaday noociisa ayuu xirsiguna isku khilaafaa waxau sheekhu leeyahay haddii istabliga meesha la dha istablun istabli waxa weeye waa meeshaa fardaha lagu xareeyo daashfardood bay odhan jireen wadaadood xirdu dawaabin daabadihii ama dameera ha ahaadaan ama fadaha wax kale ha ahaadaane dee xirsi bay u noqonaysaa iyo dhawrid maxaa yeelay mar hadduu maashiyadiiyo xoolihiiba kale xilsigooda halkay u hoynayeen dee halkaasina waa la mid marka weliba dee waa marka uu la xidhiidhsan yahay dhismayaasha iyo de meeshii la deganaa hadduu cidlo yahayna de waa in cidilo joogtaa laa aaniyatin iyo wahiyaabin xeradaa farduhu dee weel iyo marya ayaan xilsi uga dhiganayaa ma noqonayso istabli xilsi umaaha wa carsatu daarin daarta bannaankeedii ama daaraddeeda wa sufatuhaa markaa carsadu waa saxnu daar bay dhah saxnu daar wa sufatu daar waa isla bannaankeeda iyo daaraddeedaasun weeye masale aqalkii dee maqsi dhowrka maqsin ahaa dee waa daaraddiisa iyo bannaankiisaasi xirsu aaniyatin weelkii iyo wa hiyaabi bidlatin maryihii shaqada iyo meelahaa dee xadhkaa haddii layska sudho weelkii haddii meelahaa layska dhigo xirsi ayay u noqonaysaa xayl curfiga ayaa sidaa keenay dee waana aaniyada iyo maryaha bidlada iska liitay maryaha shaqada iyo weelalka iska liitay dee mustacmalkaa weeye laa xulliyin wa naqdin xullidii ay dahabkii ay dumarku waxa isku qurxinayeen iyo lacagtii iyo maryihii wanaagsanaa iyo weelkii wanaagsanaa iyo waxaa dee daaradda iyo xarkaha iyo xirsi u noqon maysa waa in aqallada iyo kabadhada iyo lagu xidhaabay noqonaysaa markaa halkaasi waa xirsi haddaynu idhaahnana waxay ka dhigan tahay qofka ka xada waa lagu goynaya xirsi maaha markaynu idhaahnana qofka ka xada lagu goyn maayo weeyaana taa kala haysta walow naama bisaxraa hadduu seexdo meel bannaan ow masjidin buu seexday calaa sabin maru ku seexday ow tawasada wuxuu barkeensay mataacan alaab fa muxrazu weeye ee farawin qalaba hadduu isrogo fasaala canhu dabeedna uu ka zuulo falaa muxras noqon maayo xoolahaas waxa uu sheekhu leeyahay hadduu qof seexdo bisaxraa meel bannaanuu seexdo ama masaajid buu seexdo calaa hawbin mare ayuu ku seexdo cumaamadiisiibuu ku seexdo ow tawasada mataacan ama alaabbuu dee barka oo barkibo ka dhig makabihiisiibuu barkada fa muxrazun waxaas uu ku seexday maradaa uu ku seexday ama taa u barkibaysay waa muxraso waa mid la dhowroo kaxadaa waa lagu goynayaa maxaa yeelay dee rasuulku waxau ku jaray safwaan ninka lele goysa ayuu ku jaray waanu ku jiifay markaa nin baa ka xaday waa lagu jaray de haddaba wuxuu sheeku uhi falaman qalaba markuu seexday ayaa nin hurdo xun buu ahaayo wuu isroge wixii uu barkaday iyo wuxuu ilaalinayeyba fasaala canhu waa ka zuulay markaa maradiibuu ka zuulay wixii barkanaabuu ka dhaqaay fala markaa muxras noqon maayo ninka dee u yimaadee ka dul qaata markaa lagu jari maayo gacantii wa hawban alaab maro wa mataacun iyo alaab wadacahu biqurbihi dhowaantiisa u dhigay bisaxraa meel bannaana u dhigay in laaxadow hadduu dhowro muxrasun weeye wailaa haddii kale falaamaya wa shardulmulaaxidi kaa dhowrayana waxa u shardiya qudratuhu inuu karayo calaa manci saariqin tuugga mancindiis biquwatin waa inuu ka macnaya istiqaasatin ama dee yeedhasho cid kala u yeedho waxa uu sheekhu leeyahay maro iyo alaab uu qof leeyahay oo wadacahu biqurbihi bisaxraa'a meel bannaana buu joogay oo alaab iyo mariyo ayuu agtiisa dhigay in laaxadow hadduu dhowro oo uu fiirsanayo muxrazun waa la ilaaliyey kaasoo ninkaa u soo dhaca ee qaata waa lagu jaraya curfiga ayaa saakiinaya wa ilaa haddii kaloonuu dhowraynin uu iska seexday intuu halkaa iska dhigay meel bannaan ayuu iska quuriyey ama dhabarkuu jeediy ama sheekuu iska galay deetana mid imtixaan ba iska dhufsaday fala markaa muxras noqon maayo xoolahaasi oo qofkii lagu jari maayo haddaba waxaynu nidhi alaabtan masalan saxraaga la dhigay waa in la dhowraa meel xisniya waa in qof dhowraya kafaa lixaadun muctaadun baynu soo nidhi qof dhowraya waa inuu jiraa haddaba wuxuu leeyahay shardiga qofkan dhowraya alaabta masalan bannaanka ayaa la dhigay waxa weeye qudratuhu calaa manci saariqin waa inuu awood u leeyahay saariqa inuu diido oo muxuu dee biquwatin waa nin xoogo fer buu kaga daandaaminaya waa ka soo ridaya aw istiqaasatin ama yeedhasho istiqaasa ama isticaana labadaba way nusakh way dhigeen cid kale kaalmaysi ama cid kale u qaysashi waa inuu mid uun ku difaaci karayaa hadduu kan masalan nin xanuunsanayo la yidhi bal hadda halkaasun kasii eegoon isma dhaqaajin karaynin oo saariqu dushiisa kala tallaabsanayo ama ilmo yaroo la yidhi kusii agac yeeroo sii eeg markaa muxras ma noqonayo xoolahaasi e dee tuuggii xaday gacanta lagu jari maayo wa daarun daar buu sheekhu uhi munfasilatun ka soocan can ilcimaarati meeshii la deganaa in kaana bee hadduu ku sugan yahay qawiyun mid awood loo yaqdaanu soo jeedaa xirzun weeye maca fatxilbaab iyo wayqilaaqihi wailaa haddii kale falaa maya waxau sheekhu leeyahay daar munfasilo ah oo ka socan can ilcimaara meeshii la deganaayo xaafadii bay ka fog tahayoo dee ama beeray ku dhex taallaa ama koona shishay ku taallaa daarta noocaasa in kaana biha hadduu ku sugan yahay mid dhowrayo qawiyun xoog loo yaqdaanu soo jeedaa mid xoogla oo soo jeedaa hadduu ku sugan yahay xirzun xirzi bay u noqonaysaa waxa ku jira iyadii waxa ku jira xirzi waxa ku jira xirzi bay u noqon daartaas maca fatxilbaab iyo waiqlaaqi albaabkoo xidhan iyo albaabkoo furanba mar hadduu qofka awoodani ku dhex jiro ee soo jeeda oo ilaalinaya waa muxris markaa oo ciddii qaadata waa lagu goyn wa ilaa haddii kale cid kuma jirto dheh ama waa ku jiraaye de waa iska seexday ama ilaa afar suuray ku roosumami kartaa afar wailaadaasi oo masalan qofba kuma jiro albaabkuna waa xidhan yahi ama qof baa ku jira daciif oonu aaba yeelayn ama qof waa awoodoo hurda oo albaabkiina u furanya ama mid hurda oo qawi ahoo albaabkiina u xidhanya intaasoo suurana falaa xirsi ma noqonayso oo qofkii gacanta lagu jari maayo wa muttasilatun daar la xidhiidhsan cimaaradu xirsun weeye maca iqlaaqihi iyo wa xaafidin walow naayihun bahaadee wa maca fatxi iyo wa nawmhina hayru xirsin weeye laylan wakadaa nahaaradna waa lamid fila sax wakadaa yaqdaanun mid soo jeeda ayaa la mid oo takafalahu uu dala'saday saariqun fila saxi haddaan qabanno ee fain khalad hadday ka qaali noqoto falmadhabu annahaa xirsun nahaaran maalintii waa xirsi zamana amnin iyo wa iqlaaqihi fain fuqida shartun haddii la waayna falaa maya waxau sheekhu leeyahay daartii mutasilada ahayd ee iyadoo abniyada iyo dhismaha kale iyo xaafadaha ku dhex jirtay xirsun xirsi ayay daartaasi u tahay waxa dhexdeeda ku jira habeen iyo maalinba waa se goorma marka laba arrimood la helo maca iqlaaqihi markuu albaabkii u xidhaye wa xaafidin wa maca xaafidin cid ilaalisaane ay ku jirto albaabkeedana ay xidhato habeen iyo maalin midkay doontaba ha ahaatee walow naa'imun haba hurde ee daartaa iyo wixii daartaa wixii ku jira waa muxriso wax la dhowray weeye maxaa yeelay dee saariqu wuxuu khatar ayuu kaga sugan yahay inuu ninkaasi daalacdu ku baraarugo way taas waa taa wa maca fatxi wadaaru lmutasila daarta la xidhiidhan dhisma maca fatxi marka albaabkii uu furan yahay wa nawmihi albaabkii oo furan kii ilaalinayana uu iska seexdo hayru xirsin laylan habeenkii ma ilaashana habeenkii ma ilaashana maxaa yeele mar haddii albaabkan aad ballaqato iskana seexato habeen ma ilaashana waa mudayic qofkaas wakadaa nahaaran maalintiina waa la fil asaxi asax haddaan qabno maalintiina waa la mid oo waxay ka dhigan tahay iyadoo qofna ku jira albaabkiina furan yahay taanigu wuxuu leeyahay may hadday maalin tahay asaxa ka horje hadday maalin tahay albaabku iska furan yahay iskana hurdo xirsi bay u noqonaysaa dee dadka jaarka iyo meelaha iska marmara iyabaa maalintaa la isku halleeyaa halkaasu yar milicsanayaa kaas wakadaa waxaa la mida ayana hadduu ku sugo maca fatxi wa nawmhi baynu wakadaa waxaa la mida yaqdaanun hadduu ku jiro mid soo jeeda takafalahu saariqun dabeetana uu dalaasaday oo uu eegtay maruu yar kaflo ku jira iyo moogaanu ku jiraabuu eegtayoo dabeedna waa dhab buu siiyey markaasuu wixii xaday falaysa bixirsin maaha fila saxi haddaan qabanno oo qofkii markaa saariqii halkaa dalaa'saday ee usoo dhacay qafladiisa yar eegtay iyo isagoo yar sikaraysan markaa lagu jari maayo dee qofkana muraaqabadii intuu albaabkiina furtay muraaqabadiina haleeyey halkaase xirsigii ku jabay kan kalena wuxuu leey war may xirsi bayu tahayoo mar kastaba inu qofku saas unu dhowraa un waa adag tahay dee tuuggaa markaa intuu eegtay ee ka daba wareegay kaa gacantaa la jarabu isagu leey haddee u cuhi fain khalad haddii ay ka qaali noqoto daartaa mutasiladii xaafid cidiba ma joogto falmadhabu annahaa xirsun daartaasi xirsi bay noqon zamana amnin waiqlaaqihi zamanka amnigu uu jiro albaabkuna u xidhan yahay haddii amni jiro albaabkuna u xidhan yahay cidina aanay ku jirin daartuna daar mutasila ay tahay waa xirsi fain fuqida shardun haddii la waayo shardi ayaa la waay taas sheegnay waa maxay albaabkaa waa maftuux ahaa ama zamankaa zamanulkhawf ahaa ama waktigaa habeen ahaa cidina kuma jirto iyadoo cidi ku jirin ba albaabkii u furan yahi ama dee waaba xidhan yahay zamankaa zamanulkhawfa ama waktigaa habeena falaa daartaasi xirsi ma noqonayso wa khaymatun waxaa tidhaa baashii taanmadii oo bisaxraa'a meel bannaana laga taagay in lam tushadda haddaan la adkaynin adnaabuha xarkaheedii oo wa turkha wa turkha aan la sii daynin adyaaluha faraqideediina aan la sii daynin fa hiya iyo wamaa fiihaa ka mataacin bisaxraa'a bay la mid tahay wa ilaa haddii kale fa xirsun weeye bishardi xaafidin ayaa la shardiyaa qawiyin oo xoog loo fiihaa ku sugan walow naa'imun haba hurdae waxau sheekhu leeyahay baashaa taandhada la yidhaahdo oo bisaxraa'a meel bannaana laga taagay in lam tushadda adnaabuhaa haddii aan لأدكينو لحري أطناب حركهيدي أطنابها بمعنى حماره حركهيدي أطلع لحري قدمديدي هدان لتاين أو ترخى أبيالها فرقيدي iyo dhinacyadeediina aan dhulka la gelin ila waa tamarbar la iska laabo qaxoontiyada iyo waxbaynu kusoo barannay baaraha aan markaa dhulkii lagu sii daynoon la wada xidhin ood xarkaheedina la isku wada nabin fahiya iyo wamaa fiiha ka mataaci bisxraa ayada iyo waxa ku dhex jiraaba alaab bannaan taalla ayay la mid tahay